waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali xaaladda soomaaliya guud ahaan waxaan ku sifayn lahaa xaalad kala guura khatarteeda iska wadata abaar aan caadi ahayn baa dalka ka jirta oo xoolihii iyo dadkiiba ay magaransa khatar ku jiraan inay dhammaadaan taa marka laga soo haro colaado ayaa muddaba hadda ka socday dhinaca kan mudug tan guud oo ahayd in laisu diyaariyo election iyadan waxaad moodaa inuu aada iyo aada gaabis ugu jiro la doonayo in wakti lagu iibsado marxaladda adag marka waxay ku muujinaysaa waxa weeye soomaaliya iyadoo awalba mugdi ku jirtay inay mugdi sii galayso waa gartay musharax madaxweyneha tahay mana aha markii u horreysay oo aada sharaxdo marka maxaa kugu dhaliya inaad haddana mar kale gacanta u taagato jago madaxweynenimo soomaaliya xasan walaal waxa weeye mar haddii ilaahay uu qadaro inaad noqoto muwaadin dalkaasa dabcan mas-uuliyad baa ilaahay hortiisa taal oo lagu weydiinayo sidaad ogsoon tahay ilaahay subxana watacala wuxuu qadaray inaan soomaali noqdo singapore iyo senegal igama dhigin haddii qadartaasu dhacdana dee waxa weeye wixii ummadaada ay qabto oo ay ku sugan tahay meel kastoo aada joogto inaad dareenkeeda leedahay mas-uuliyad kaa saaran tahay ilaahna nabigana wuxuu noo sheegay caleyhi salaatu wasalaam waman lam yaxkam biamri lmuslimiin falaysa minhum buu yiri qofka aan ka warin umuurta muslimiinta ka mid ma aha marka waxaa lagaba yaabaa milada o dhan ba inaad ka baxdo ixtimaam la-aan hadday markaa kasoo hoos marto oo muslimnimo soomaalinimo ay haddana hoos soo dhaadhacdana mas-uuliyad gaara ayay leedahay anigu kursi hadda uma socdo aan magaradka xoole ka sameeyo ama aan qabiil ugu heliyo cimrigaan hadda ku jiro oo lixdan dhaafay de waxaan isleeyahay waxa weeye su-aashaas inaad jawaab u helo ummaddii haddii ay jirto waxyaaba aada isleedahay waad ku kordhin kartaana de waajib weeye inaad maaragtay hawshaa ka qayb qaadato soomaaliyana meesha ay ka qurantay oo dhibkoo dhanba uu kaga yimid waxa weeye waa hoggaan duracan oo aan daacad ummadda u ahayn oo aan ilaahay u ahayn oo dadka iyo dalka midaan u ahayn oo waxay jeebka uun ku shubtaan keliya ka sakaraya weeye meesha ay dhibtu ka timid hoos ma aha shacabka ma aha haddee waxa weye korkaa la qaban oo midada loola qabsan oo halkaas wax laga toosin waxaan u arkayaa waxa weeye masiirka ummaddu inay mugdi sii galayso haddee inaan naftayda u fakero caruurteeda mustaqbalkeeda u fakero dadka soomaaliyeed masiirkooda iyo caruurtooda iyo wixii aanu kaga tegi lahayna inaanu ka fakarro waa waajibna saaran weeye meel kastoo aanu joogo waa gartay marka maxaa kuu qorshaysan oo aada diiradda saari lahayd haddii aada nasiib u yeelato in jagadaasi lagu doorto xasana waxa weeye marka hore inaan fahmno weeye soomaaliya horta mushkiladeedu maxay tahay weye mashaakilka soomaaliya markaanu fahamno xalkeedu marka waxa weeye waa mid aynu wada dooni karro weeye mushkiladda soomaaliya anigu haddaan qodobeeyo waxaan odhan lahaa marka hore cara allaa nagu dhacday caradaas waxay ka timid ilaahay oo nicmooyin badanna siiyey oo ummad muslima naga dhigay oo sunni naga wada dhigay oo hal madhabna siiyey waa nicmad aada iyo aada u weyn weeye dhul aada u ballaaran oo ilaahay subxana watacaala ku manaystay kheyraad badan ayuuna siiyey badda ugu dheer kalluunka ugu badan xoolaha ugu badan africa dhulbeeraad aada iyo aada u badan oo ilaa toban milyan oo hectar gaaraya biyo dusha socda iyo mid hoosta ilaahay naga siiyey jawiga ugu fiican ummad isku wada luqada isku dhaqana isku isira intaasoo dhan ilaahaydiina siiyey oo boqol sano isticmaara naga magaranaysaa naga badbaadiyey dhibkooda luqadayadii dhowray diinkeeni dhowray dhaqankayadii dhowray haddee nicmadaasoo dhan ilaahaydana siiyey waa ku kufrinay nicmadiisi ayaan ku kufrinay waxaanu ka taganay shareecadiisi inaan ku dhaqanno haddee ilaaha waa noo cadhooday maalintii lixdankii aynu xorriyadda qaadanay ilaa maanta baqdin iyo colaad iyo kala qaybsanaan iyo ciriiri iyo muxuu ahaa qaxooti iyo waxaan laga sheekeyn karin ayaa nagu timi tii marka ma aanan xalin taas waa kow talabaad waxa weeye ilaahay wuxuu nagu salliday hoggaan xun oo musallidiin ah oo aan ilaahayna ka baqin ummaddan aan u naxariisan iyadoo taa ay daba socoto caradii hore taasi markaa waxay keentay waxa weeye hogaankaasi inuu qarnaga tuuro wixii allaale wixii nicmooyin oo ilaahayna siiyey inaynu ka faa'iidaysan weyno dalka iyaga nabad ku weyno qaxooti meel walba aanu ku nahay dhibka kale oo yimid waxa weeye oo hadda taagan waa xildhibaano ka fakeraya calooshooda usoo shaqo tegay soomaaliya oo aan ummadda u naxariisanayn xishoonayn oo ma garanaysaa dee ka fakeraya uun waxa weye mortgageka guryihii yurub iyo ay kaga jireen iyo haddii taxi uu wadan jiray muxuu ahayte lacagtii lagu rahaa siduu usoo heli lahaa rag usoo shaqo tegay rag gudaha joogay oo iyaguna muxuu ahayte raadinaya uun fursad ay ummadaasi wax kaga helaan oo ay codkooda ku iibsadaan caqabad kale ayay noqotay caqabada kaleo noqotay waxa weye hogaanka xun markuu xukunka qabto oo muxuu ahayte meesha usoo shaqo tegay inuu corruption bahad weyn ma garanaysaa la imaanayo ilaa aanu gaaray adduunka waddanka ugu corruptionka badan inay soomaaliya number one noqoto taa waxaa afar ku ah iyadana cudurkii qabyaaladda oo ninkii soo fadhiistaba muxuu ahayte ku fakaraya jifadiisa inay meesha ay ka faa'iidaysato muddadaa uu hadda halkaa joogo oo markaa cadaaladii ay meesha ka baxdo kalsoonidii ummaddu inay lunto nabadii in la waayo dee horumar markaa intaa lama gaari karo marka wixii ilaahayna siiyey oo khayraad ah lama lagama faa'iidaysan karo waa gartay taa waxaa sii dheer waxa weeye dhalinyaro aan magaranaysaa la daryeelin oo tacliimtooda laga fakerin oo caafimaadkooda laga fakerin oo mustaqbalkooda laga fakerin oo sidaad og tahay boqolkii shan iyo siddeetan populationka soomaaliya wixii ka hooseeya sanadka afartan inta ka hooseysa boqolkii shan iyo siddeetan weeye dowlad soomaaliyeed oo dhalatay oo ka fakertay majority-ga dadka ah oo dhalinyarada ah mustaqbalkooda sida loo ilaalin lahaa oo shaqo loogu heli lahaa oo muxuu ahaytay kalsoonidooda ay ku yeeran lahaayeen dalkooda ee soomaaliya weli kama dhalan dhalinyaradaas marka frustrationka ah oo stressku ka batay ayaa markaa waxay noqdeen kuwa u qeybsama xoogo xag jira ama dhinaca diineed ha noqoto ama dhinaca qabyaaladeed ha noqoto oo iyadiina isku diro ama wixii ka soo hara oo hambadooda ahna ay badda ku dhammaadaan ama gafanayaal ay ku haystaan libiya iyo sudan iyo meelo kale ama aada og tahay dhalinyaradayna maanta in xabsiyada yurub iyo australia iyo maraykan iyo canada waxaa ku jira ilaa labaatan iyo shan kun baa lagu qiyaasaa dhalinyarada maanta xabsiyada ku jira dhalinyaradaas weeye kuwa marka maanta muxuu ahayte mashaakilka ugu weyn iyaguna ay haystaan dalkiina muxuu ahayte khatarta maanta ay ku hayaan waa gartay marka arrimahaas aad soo sheegtay adigu maxamed yaasiin ahaan maxaad ka qaban lahayd haddii lagu doorto kow horta waxay ka bilaabanaysaa qofka hogaanka ah niyadiisa hadday niyadiisu ay tahay niyad wanaagsan oo ilaahay uu raalli ka yahay dabcan ilaah baa hagaya oo ilaah baa garab u noqonaya waxa ugu horeeyo anigu aan wax ka qaban lahaa waxa weeye marka hore inaanu niyad sami la imaado meesha inaana corruption aanan u socon inaana qabyaalad aanan u socon in inay iga muuqato oo xafiiska ugu horeeya oo villa soomaaliya ay ka muuqato muxuu ahaa muraayad qof kasta oo soomaaliya ama qabaa'ilka soomaalida ay iska wada arkayaan in la soo celiyay kalsoonidii in muxuu ahayte dhalinyarada tan hubka qaaday oo ay shabaab number one ka tahay xal loo helo haddaan iyaga xal loo helin de soomaaliya waxa weeye nabadgelyo la-aan dee nolol ma imaanayso hadda waxaan ugu isleeyahay waxa weeye arrintan kaga duwanahay murashaxiinta kale waxa weeye abrojka ah sidee loo xalinayaa mushkiladda al-shabaab haddii shabaab la xaliyo oo loo hayo xal loo hayo oo nabad la helo waxaa xigaysa waxa weeye in soomaaliya nabadeyn loo sameeyo oo dib heshiisiin loo sameeyo soomaaliya dib heshiisiin weli kama dhicin waa ummado isdiray oo isdhacay oo muxuu ahayte iskiciyey weeye oo colaad badan laga abuuray dhexdooda weli lama sameyn wax la yidhaaho muxuu ahayte ummadaasi in loo sameeyo dib heshiisiin loo sameeyo marka koob waxaan qaban lahaa waxa weeye anigu inaan la imaado maalinta ugu horeysaba sawir ah oday soomaaliyeed oo ummadda udhexeeya oo cadaalad iyo sinaan la yimid labo hogaan ra-iisul wasaaraha iyo dowladda meesha ka imaanaysa inay noqoto mid kalsooni soo celin karta marka loo eego aqoontooda garash mxuu ahayte waxgaradkooda waxaan leeyahay mxuu ahayte khibradooda iyo ummadaas inay daacad u yihiin oo aysan noqon on wiil computer garabka ku shita uusan noqon ummadda kalsoonida hadday kusoo noqoto dawladda markaa lasoo egmaday oo hor imaanaysa oo la dhaarinayo kalsooni weyn bay soo celinaysaa waxaa markaa xigaya waxa weeye sidii muxuu ahaytay shaqadii amnigan kuu sheegay iyo dibudhiskii institutionskii dawladda in lasoo dhiso oo waxyaabo badan baa imaanaya waa gartay wasiga hore waxa weeye hogaanka inuu yahay mid soo celin kara kalsoonida ummadda
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali